alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira muujibaat اlgusl waxyaabaha waajibiya maydhashada wuxuu sheegay mualifku inay yihiin lix saddexay wadaagaan ragg iyo dumarku iyo saddexay dumarku la gaar yihiin saddexda ay dumarku la gaarkayi waa kuwe aye alxayd والنifaas والwilaada ayb wilaadada maxaa lagu sababeeyey maxaa loo daliishaday inay meydhasho waajibinayso wilaada aan dhiig lahayn yanaa waladku ama ilmuhu waa maniyu muncaqid bay yidhahdeen waay ta kale inta badan oo madinat khuruuji dam waa meel loo filayo dhiig inuu soo baxo haddaan xataa dhiiggii la arag alaqsaal almustaxaba alaqsaal almustaxaba anta adiga adiga xagga dambe haygin ha alaqsaal almustaxaba waa imise buu yihi mualifku ya maad joogin lakin waa dhigad kitaabka alam tatakaraj fi macad ibni baas aye nacam adiga shek ee kaa dambeeya nin waliba xagga dambe u eegaya adiga ninka kaa dambeeya ha a toddobiyo toban w toddobiyo tobankaa miyay ku kooban yihiin waxyaabaha ama meydhashooyinka sunnaha ah way ka badan yihiin waaya maxaa u daliila qofkii waa la markuu mihiirsado inay sunno tahay inuu maydho waxaa loo qiyaas qaadanayaa qofkii mihiir doorsoomay oo rasuulku markuu mihiir doorsoomay markuu soo miiraabay wuu maydhay sabab kale cillo kale nacam a madinatu khuruuji اlmani aw muujib اlgusl oo qofka waalan inta badan mani baa ka timaada sida shaafici uu sheegay qiila waqad qiila qalama juna insaanu ilaa anzl waaya haddii halkaa ishkaal lagu saariyo lagu idhaahdo haddii madinatu inzaali lmaniyi ay tahay meel loo filayo inay mani soo baxdo maxaa loo odhan waayey qofkii waa laa markuu mihiirsado meedhashadu waajib bay ku tahay isagoo qofkii seexday weysadu ay waajib ugu tahay nacam akmil shay nacam waa shay bimacnaa calaamad leh oo la arki karo oo aan qarsoomahayn mar haddii aanu muuqan markaa macnaheed waxa weeye ma jiro alguslu liلطawaaf madhabku muxuu yahay in loo maydho طawaafka madhab shaafici fi hadi اlmasala cid ka warantayn rabna aladi yarfac yadahu laa nasأalh nacam maa cindak a salaabal ka waran mualifku mustaxabaadu ku daray lakin bal madhaba ka sheekee imaamu shaafici madhabkiisu waa maxay fi hadi اlmasala ya dee maxaad u maqnaatay hadi hiy اlmushkila المشكلة أنka تغيب فتفuتka المسائل laa axada yarfac yadahu waa inaan muraayadda u xidhowiya ragga dambe xagga dambe fadhiya nacam mushkiladu waxay noqotay magacyadii baan ayaan garanay marka farta lagu fiiqan waa lagu isdhaafinaya xagga dambe eegi la ninka kaa dambeeya adiga a ya sax qowlka qadiimkaabaa in dawaafka loo meedhanayo aljadiidna aljadiidna jadiidkana dee sheeg yaa kaa dambeeya niga kaa dambeeya u dhiib isagoo raggii kaa dambeeya u isku jeesteen aniga kaa horeeya la ninka fara taaga waa ninka nidhi su-aal lama weydiinaya haa sheekh fadal nacam ya qowlka jadiidka shaafici waxa weeyaan inu laa yustaxab dawaafka in loo maydho inaanay sunno ahayn haya cabdilkariim muxuu ku cilaysayay qowlka jadiidka muxuu ku sababeysayay daliilkiisu waa maxa ya maad joogin ajiib haya jaamac jaamac waktigaa muwasaca waktiga dawaafka ayaa muwasaco zaxmadi ka dhici mayso laisku soo gaari maayo waayo daliilkaa iyadaya ma jiraa qowlkaa xadiid ayidaya qowlkaas a sheekh fartaa taagtay sheekh kaa sokeeye muraayadda xidhan ee su-aasha iska leh a a daliil ya maan maqal la la غusl اjumca maynu ka hadlayna algusl liلطawaaf baynu ka hadlayna ayaa garanaya daliilka aladi cindahu daliil yarfac yadahu haye ma in loo maydho way daliil sheegaya inaanu nebigu maydhan a daliil sheegay inaanu maydhan inuu maydhay maaha inaanu maydhan haye nacam xadiidu caaisha awalu shayin bada'a bihi xiina qadima maka annahu tawada'a uma طaafa bilbeyt rawahu lbukhaari wamuslim waay mubطilaat اlmasx calى اlkufeyn waxyaabaa buriya masixitaanka labada kuf dushooda la masexo haye maxamed haye ya inuu bixiyo iyo in muddadii dhammaato iyo in wax qusli waajibiya u ku dhaco sax بخلعهma وانقضاء المدة وma يuجب الغسل waayo darsigeena cusub ayaynu bilaabeynaa markii uu ka hadlayay mualifku shuruudda ay ku banaanaaneyso masixitaanka la masexo qofka dushiisa wuxuu sheegay saddex shardi shardiga koowaad wuxuu ahaa inuu xidho labada kuf isagoo طahaaro dhamaystiran qaba iyo labada kuf inay yihiin kuwo qarinaya lugta intii meedhisteedu ay waajibkahayd maxalulfardi baa la ydhaha iyo inay suurtagal tahay labadaa qof in lagu socdo markaa shuruud kale ayaa jirta oo aanu sheegin shuruudda waxaa ka mid a an yakuuna alkhufu aahiran an yakuuna alkhufu طaahiran khufku waa inuu yahay mid طaahira laftiisu haddii khufku uu yahay mid najaasa sida khuf laga sameeyey harag bakti oo aan la magdin waa najaas lama masixi karo waana isku waafaqeen shaaficiya inaan la masixi karin qofka noocaasa waxaa shuruudda ka mida an yamnaca nufuud almaa biyuhu inay ka tallaabaan oo ay ka dusaan waa inuu diidayo waayo maxaa taa lagu sameeye waxay yidhaahdeen waayo qofka badankiisa waxaa lagu yaqaanaa inaanay biyuhu ka dusi karin marka adilada kusoo aroortay masalada masixitaanka qofka waxaa lagu xambaaraya ama lagu qaadaya dee qofka noocaasa hada shay hariib weeye waxaa hariibu ku yahay waxaa macruuf ahayd markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaadiida ku hadlaayey khufkii dadku ay xidhnaayeen inuu u badnaa khuf daldaloolo oo dildilaacsan haddana waxay shardiyeen khufku dalool iyo dilaactoona inaanu lahayn halkanna waxay leeyihiin maadaama khufku inta badan uu yahay midaanay biyuhu ka dusi karin axaadiidta khufka lagu sheegay khufka waxaa lagu fasirayaa un khufka noocaasa masaladanna waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mida inay yidhaahdaan lama masixi karo aljawaarib ashuraab waxaa loo yaqaana sharabaadinu naqaana lama masixi karo laba sababoodba sababta koowaade khuf maaha oo markuu yihi walmasu cala lkhufayni jaa-izun waxaa le waxaa laga qaadanayaa wixii aan magaca khuf wadan inaan la masixi karin aljawaaribna magac kale leedahay magaca khuf ma laha waa sababta labaadee sharabaadku ma diidayo biyuhu inay ka dusaan oo biyo celin maayo laakiin sida saxiixi waxay tahay inay biyuhu ka dusaan shardigaasi daliil ma leh sharabaadkana waa la masixi karaa oo adila ayaa ku soo aroortay xadiidu almugiira baa ka mid a ana nabiya tawada'a wamasaxa cala aljawrabayni wannaclayn rawaahu axmed wa abu daawuud watirmidi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu weysaystay halkii lugaha uu ka maydhi laana wuxuu masaxay labadii sharabaad marna wuxuu masaxay labadii kabood waa kabii buurhkaha weeye dee khufka u ekaa xadiidka axmed shaakir waa saxiixiye aad buu u takhriijiyey tacliiqa uu ku leeyahy sunanu tirmidi kadalika sheikhu lalbani waa saxiixiyey xadiidka laakiin kolley kalaam baa ku jira xadiidkaas xadiid musallama maaha laakiin saxaabada rasuulka ayay ka sugnaatay almasu cala alnicaali waljawaarib ama النicaal faqad dakarna ahara عaliyi radي الlahu canه kabaha waynaga sheegnay cali bn abi طaalib radي الlahu canhu inuu kabaha uu masaxay aljawaaribna waxa ay ka sugnaatay صaxaabo fara badan an can axada caشhara صaxaabiya koob iyo toban صaxaabi ayaa ay ka sugnaatay inay sharabaadadooda masexeen minhum cmar wabnuhu cabdullaahi cabdullaahi bnu mascuud wa anas bnu malik wagayruhum cid saxaabada ka mid oo khilaaftay oo tihi sharabaadada lama masixi karo xukunka khufka ma lahana lama hayo waxaanay saxaabadu taa ku saleeyeen inuu yahay sharabaadku khuf magaca khuf uu soo hoosgelayo walow suuf baha ka samaysnaadee والأزرq بن qays wuxuu uhi raأytu أنس بن mالك أxdث fغasla وجهه وyadيه وmasaxa عalى jawrabayni min suuf waxaan arkay أنس بن mالك oo weysaystay oo maydhay wejigiiyo labada gacmood kadibna masaxay laba sharabaad oo suuf ka samaysanoo u xidhnaa faqultu atamsaxuu calayhima waxaan ku uha sharabaadada miyaad masaxaysaa qaala inahumaa khufaan walaakin min suuf waa laba khuf laakiin suufun bay ka samaysan yihiin adduulaabi oo wariyey fi lkuna saxaabu axmed shaakir saxaabaduna cid walba iyagaa luqada dadka ka dambeeya iyagaa luqada uga aqoon badan shaki la-aan marka in magaca khuf uu shamlisanayo uu koobsanayo sharabaadada xataa suufka ka samaysan oo taasi ay ka mid tahay luqada carbeed taasi ayaa ka muuqata hadalka anas bnu malik marka waa la masixi karaa sharabaadada axkaamtii markaa khufka ayuun baana yeelanaya faslun haadaa kani faslun ee faasilun weeye beyna maa mada wamaa sayaati waa mid kala soocaya masaaishii ka horreysaiyo masaa-isha soo socota fi tayamumi wuxuu ku saabsan yahay gebagabaysiga qaala wa sharaa'idu tayamumi gebagabaysiga shuruuddiisu khamsatu ashiyaa shayaal oo shana weeye wujuud lcuduri cudurdaar in la helo weeye bisafarin iyadoo cudurdaarkaasi uu ku xaasilay ama uu ku yimi safar aw maradin ama xanuun aw xaajatin ileyhi ama baahi loo qabo biyaha oo licatashin haraad awgii loogu baahan yahay wa dukhuulu waqti salaati iyo salaada waqtigeedu inuu soo galo waa shardiga labaad whaaliثu طalabu lmaa biyo in la raadiyo weeye oo la baadi doono waraabicu tacaduru isticmaalihi biyaha isticmaalkoodu waa inuu suurtoobi waayo wa icwaasuhu bacda طalab ay faqduhu waayistiisa la waayo weeyaan biyihii bacda طalab raadin dabadeed la waayo wlkhaamisuna aturaabu ciidii weeye turaabkii aaahiru ee ahaa mid daahira alladii kaasoo lahu qubaarun bood uu u sugnaaday fain khaalatahu haddii uu dhex galo turaabka ama ciidda boodh kale jasun waa shay nuuradda shabaha aw ramlun ama niis lam yajuz ma banaana ee atayamu bih gebagabaysi lagu gebagabaysta wa faraa'iduhu gebagabaysiga arkaantiisu arbacatu ashyaawi shayaal afara alawalu anniyatu weeye wathaanina masxul weji wejiga masixitaankiisa weeye wathaalithuna masxul yadayni labada gacmood masixitaankooda waa ila lmirfaqayni ay maca almirfaqayni waraabicuna tartiibu weeye in sidaa loo kala horeysiyo wejigu horeeyo gacmuhuna ay ku xigaan wa sunanuhu gebagabaysiga sunayaashiisu halaathatu ashyaa shayaal saddexa weeye atasmiyatu weeye alawalu atasmiya wathaanina taqdiimu lyumna atasmiyana bisinka in lagu bilaabo wathaani shardiga labaadna taqdiimu lyumna ta midig waa in la horeysiiyo gacana gacanta midig oo cala alyusra ta bidix laga horeysiiyo wthaalithuna almuwaalaatu weeye waa isku xigsiin qiyaasan qiyaas awgiibaa arrinkaasi loo suneeyey cala alwudu wayse loo qiyaas qaadanayo waladii ka yubطilu buriyaa tayamuma gebagabaysiga halaathatu ashyaa shayaal saddexa weeye alawalu maa yubطilu lwudua waxa waysada buriyo weeye alawalu kawaad maa shaygi weeye shaygii yubطilu burinaya alwuduu'a weysada wathaani shayga labaad ee gebagabaysiga buriyaana ru'yatu lmaa'i biyaha aragtida la arko weeye fii gayri salaati fii gayri waqti salaati yacnaa salaada dhexdeeda meelaan ahayn lagu arko wathaalithuna alriddatu weeye diinka noqoshada inuu qofku diintii ka baxo oo uu gaaloobo gabagabaysigu waa طahaara bedeliya waa طahaaro bedelkaa طahaaradii biyaha lagu طahaaro qaadanayay tayamumku markaa luqa ahaan ama af carabi ahaan waa alqasdu walaa tayamamu اlkhabiiثa minhu tunfiquun waxaa la dhaha yamamaka fulan bاlkhayr idaa qasadak hebel khayr buu kuula soo qastiyey sharcanna waa cibaaraة can iisaali الturaabi ilى اlwajhi waاlyadayn bisharaaئiطa makhsuuصa waa weer macnaheedu uu yahay in ciiddii la gaadhsiiyo wejiga iyo labada gacmood taasoo wadata shuruudo gaara oo a kuwa kitaaba ku xusan ama atacabudu lilahi tabaaraka wa tacaala bimasxi اlwajhi waاlyadayni bاturaab in ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo in la masaxo wejiga iyo labada gacmood oo ciid lagu masaxo tayamumku markaa waa mashruuco dee qur-aankaabaa lagu sheegay falam tajiduu maan fatayamamuu axaadiida rasuulka ee gebagabaysiga sharcinimadiisa tusinaysaana way fara badantay culimaduna waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen guud ahaan gebagabaysigu inuu yahay mid mashruuc ah macnaa shareecadu ay ogoshahay markaa shuruud buu leeyahay shuruuddanna waxaa looga jeedaa shuruudu jawaasi tayamum waa shuruuddii gebagabaysigu uu ku banaanaanayey ila qofka waxa waajib ku ah inuu biyo ku tahaaro qaato oo ku weysaysto haddii weyse la-aanu yahay haddii meydhasha ku waajibtana inuu biyo ku maydho ayaa waajiba marka ma gebagabaysan karo oo gebagabaysi u banaanaan maayo ilaa shuruuddan la helo marka wuxu uhi washaraa'idu tayamumi gebagabaysiga shuruuddiisu khamsatu ashyaa shayaal oo shana weeye shayga koowaad waa wujuud اlcudri bisafarin aw maradin waxaa ka fiican in la cabiro alcajzu can isticmaali اlmaa inuu qofku biyihii isticmaalkooda tahli waayo oo muxuu biyaha isticmaalkoodii u tahli waayey ima litacaduri waa u suurto geli waayeen aw cusri ama isticmaalkiibaa ku adkaaday yakhaafu darara min isticmaalihi hadduu biyaha isticmaalo wuxuu ka baqanayaa inay dhibaata soo gaadho cajzigu haddaba asbaab buu leeyahay inuu qofku biyihii isticmaalkoodii tahli waayaa asbaab bay leedahay marka asbaabtii buu dee halkan ku sheegay asbaabtii waxaa ka mida safarka oo qofku maadaama uu ka tegayo meeshii dadku ay deganaayeen biyo baadba u yaaleen safarku waa meel loo filayo dee qofka biyo la-aan inay ku dhacdo oo biyo u waayo ee ma aha in safarka uun ay gebagabaysigu ugu banaanaanayo laakiin waa safar uu dhexdiisa biyo waaye waaye isaga oo muqiima oo negi oo gurigiisii jooga hadduu biyo waayo miyaanu gebagabaysan karin uu gebagabaysanaya laakiin biyo waayistu waa mid aada loo filan karo qofku marka uu socdaalo oo qofku isagoo gurigiisii joogo intuu biyo waayo way yar tahay talabaadii labadu cinda shaaficiya waa kale xukum duwan yihin haddii uu isagoo jooga gurigiisa oo muqiima uu biyo waayo u gebagabaysto iyo haddii isagoo musaafira biyo uu waayo u gebagabaysto axkaam kala duwan bay leedahay in sha allahu tacaala baabka dhexdiisa aynu ku arki doono sababta labaadee cajziga ama biyi qofku inuu isticmaali kari waayo ama isticmaalkoodii uu ku adkaado dhib uu uga baqdo keentaa waa almarad waa xanuunka waxaana u daliilo qowlu llahi tabaaraka wa tacaala wain kuntum marda aw calaa safarin aw jaa axadu minkum min algaayid aw laamastum الnisaa falam tajiduu maa fatayamamuu ilah wuxu uhi haddii aada bugtaan ama aada safar tihiin ama midkiin uu ka yimaado meeshii lagu xaajo gudo inuu dee soo xaajo guto weyse jabo amaba se dee dumarkii aada taabataan taabashadaana dee macnaheeda waata la isku khilaafay sida hore inoo soo martay falam tajiduu maan aydan biyo helin xaaladahaasoo dhan fatayamamuu ibnu cabaas wuxu uhi macnuu waxa wey in kuntum mardaa fatayamamuu oo maradka isaga loo shardiyi maayo biyo la-aan ee qofkii haddii uu xanuunsanayo oo uu ka baqdo haddii uu biyaha isticmaalo inay naftuba ka baxdo ama xubnaha qaarkood inuu waayo ama manfacadooda inuu waayo ama uu ka baqdo xanuunka inuu kusii kordho xanuunku uu sii ziyaado amaba se waxa weeyaan uu ka baqdo inay biyahaasi kaga tagaan fool xumo aada u muuqata hadduu biyaha isticmaalo isagoo xanuunkaa qaba foolxumo muuqata ayaa ku samaysmaysa weliba xubnaha muuqda kaga samaysmaysa waxaa u bannaan markaa inuu gebagabaysto xanuunkaasi wuxuu u bannayn inuu gebagabaysto walow biyahaba yaallaanba eg laakiin haddii xanuunku intaa midnaba aanu yeelanahayn hadduu qofku biyaha isticmaalo dee gebagabaysiga u bannaanaan maayo isagoo xanuunsanaya inuu inuu weysaysto oo biyaha uu isticmaalo ayaa waajib ku noqonaysa haddii ay ku samaynayaan tusaale ahaan foolxumo yar walow xubin muuqataba ha ku taalle biyaha isticmaalkoodu isagoo xanuunkaa qaba uu isticmaalaa haddii ay kaga tegayso foolxumo yar walow xubin muuqataba ha ku taalle markaa gebagabaysan maayo maalan hablabaas baa qofka ku dhacday markaa wuxuu isleeyahay haddii aad biyaha isticmaasho finankan kaa soo baxay baa yarahun baa buqi doono dabeetana barbar bay wejigaa ku samayn doonaan barbar yar taasoo ay u badan tahay dee sidaynu aragnay inay maalin maalinta ka dambaysa ay sii baaba'do ay sii yaraato ilaa marka dambe qofka wejigiisa laga waayo walla maxamed iyo baa ugu dambeeyey ragay ku dhacdo wejigiisa waxba kuma yaalin imika soo maaha waay marka taasoo kale biyaha isticmaalkoodii uga tegi maayo gebagabaysi u leexan maayo waay marka macnu waxa weeye wain kuntum mardaa fatayamamu haddaad bugtaan oo biyihii markaad isticmaashaan dhibaata idin soo gaadhayso gebagabaysta walow biya haba yaallaanba wain kuntum calaa safari walam tajidu lmaa safar kase maxaa shardi u ah inaan biyo la helin qofku hadduu musaafir yahay oo biyo u haysto dee gebagabaysigu u banaanaan maayo wain kuntum calaa safari walam tajidu lmaa fatayamam weeyaan macnu goormaa la odhan karaa haddaba qofkii biyihii ma helin xaaladu yeelanaya xaaladahaasi afar bay kusoo ururiyaan fuqahadu xaaladda kood waxay tahay an yatayaqana cadama almaa cadama wujuudi ilmaa xawlahu inuu yaqiinsado inaanu biyo haysan hareerihiisana aanay biyo oolin fahada yatayamam walaa yaxtaaj ila alab waa gebagabaysanayaa biyo raadinna uma baahna waayo biyo meesha inaanay jirinba waa og yahay raadintu waxay iska noqonaysaa ficil macno darro ah ficilka macno daradaana shareecadu ma ogola xaalada labaad waxay noqonaysaa an yadunna wujuuda almaa'i xawlahu inuu maleeyo inay biyo jiraan macanaa in biyo waxaa suurtowda in biyo la helo ka waxaa waajibku ah inuu biyihii raadiyo waayo ilahi wuxu uhi falam tajiduu sida imaamu shaafici uu yidhina qofka waxaa la odhan laa yuqaalu lam yajid ilaa bacda طalab raadin dabadeed unbaa la odhan karaa ma helin qofku waxaanu raadinba lama odhan karo muu helin ta kale tayamku waa طahaaro ay daruura keentay ila biyii baa laga guuree mar haddii ay suurtagal tahay in biyo la helana dee daruura ma jirto xaalad saddexaad waxay noqonaysaa an yatayaqan wujuud ilmaa xawaaleyn wuxuu yaqiinsaday in meelaan hareerihiisa biyo laga helaayo marka biyuhu haddii ay dhow yihiin oo biyuhu ay u jiraan masaafo dhow waa masaafada dadka safarka ay marka ay degaan ay kasoo xaabaystaan ama ay xoolaha ay wataan uga soo geeda guraan waxaa waajib ku ah biyaha inuu raadsado waayo waa u dhow yihiinba gebagabaysana uma banaana biyuhu haddii ay fog yihiin oo hadduu is yidhaahdo raadi waktiguba uu baxayana biyaha waxba ugama danahe markaa waa iska gebagabaysanaya xaalad saddexaad waxay noqonaysaa inay biyuhu u dhaxeeyaan labadaa oo biyo dhowo meesha dadka safarkaa ay ka soo xaabaystaan ee ay xoolaha uga soo geeda guraan jira maaha biyo fogo hadduu is yidhaa raadi waktigu ka waktiga salaadu ka baxayana maaha labadaasay udhaxeeyaan kolley khilaaf baa ku jira laakiin madhabku wuxuu yahay fii hadi lxaala jawaasu tayamum inuu gebagabaysto ayaa u bannaan waayo markaa dee biyo ma hayo haddii la idhaahdo biyaha raadina mashaqa ka dhalanaysa mashaqadana shareecadu ma ogolaa dadka in mashaqo iyo kadeed iyo colays la saaro xaaladda afraad waxay noqonaysaa biyihii waaba joogaanbo ceelkii waaba dul taagay laakiin biyihii kuyuu baa loogu jiraa oo biyihii qofku maba gaadhayaba ilaa waktiga salaada uu baxo kuyuudaa ma iskaga jiraya wal waktiga salaadu ha baxee mise isagoo biyihii dul taagan buu iska gebagabaysanaya isagoo biyaha dul taagan buu iska gebagabaysanaya sida raajixa ah waayo caajiz buu ka yahay can isticmaali ilmaa oo midaan awoodin oo aan karin biyihii walow haba dul taagnaadee inuu isticmaalo waxaa ka mid ah asbaabta cajziga keenta biyihii in la isticmaali kari waayo alxaajatu ilayhi licatash in biyihii loo baahan yahay oo haraad in la yskaga difaaco dee looga baahan yahay oo qofka laftiisa u baahan ama mid macs noole macsuuma oo dee dilkiisa shareecadu aanay amrin ayaa u baahan oo dee haddii biyaha lagu weysaysto ama lagu maydho haraad u dhimanaya marka waa la gebagabaysanayaa biyihiina cabitaanka iyo in lagu oonbaxo ayaa loola hadhayaa waayo nafta ilaalinteeda ayaa ka weyn waysada ilaalinteeda shardiga labaad wa dukuulu wakti salaati wayaan buuri oo salaada waktigeedu inuu soo galo bimacnaa qofku ma gebagabaysan karo waa qofkii biyo waayey a aladi lam yajid ilmaa ma gebagabaysan karo ilaa salaada waktigeedu uu soo galo waayo waxay leeyihin ilaahay subxaana watacaala sideedaba waysada biyo lagu weysaystay iyo gebagabaysigaba wuxuu inaamnu inoo sharciyeeyown dee marka salaada waktigeedu soo gala ee salaaddii la rabo in la tukado ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilى الsalaati faغsiluu wujuhakum وأydiyكم إlى الmaraafiq وamsaxuu بru'uusikum وأrjulakum ilى الkacbayn maxaa kusii xiga gebagabaysigii baa kusii xiga soo maaha marka ayadda aad sii wado marka labaduba waxay ku tacaluqaan faqsiluu iyo fatayamamudaba إidaa qumtum ilى الصلاة laakiin adilaa tusisay in la weysaysan karo iyadoo salaada waktigeedii aanu soo gelin laakiin ma jiro gebagabaysiga daliil aayaddan ka saara isagoo asalkii uu baaqi ku yihi oo salaada waktigeedu markuu soo galo ayuun baa la gebagabaysan karaa bay dhahay waxaa kaloo ay daliishadeen xadiidka nabigu calayh isalaatu wasalaam yuhi aynamaa adrakatni salaatu tayamamtu wasallaytu yacanaa wakti kasta iyo meel kastoo salaadu ay igu soo gaadho waa gebagabaysanaya waa tukanaya marka adrakatni salaa bimacnaa dakhala calaya waktuhaa waktigii salaaddu uu iisoo galo marka waxaa laga fahmayaa bay idhaahdeen waktiga salaaddu haddaanu soo gelin inaan la gebagabaysan karin cilana way sheegeen tacliil fiqi oo waxay yidhaahdeen atayamum waa tahaaratu daruura waa tahaaro daruura ay keentay sideedaba walaa daruurata ilayhi qabla dukuuli wakti salaa salaada waktigeedu inta aanu soo gelinna ile la tukan maayo de wax daruura looma qabo oo qofku wuxuu noqonayaa mid gebagabaysiga daruuro u qaba daruura u geyso marka salaada waktigeedu uu soo gala dee salaaddii inuu tukado waxa weeyaan uu baahdo wa alabu lmaa waa shuruuddii buu tirinayaa biyaha raadintooda horeynu taa u ishaaray falam tajidu maan fatayamum uhi ilaahay biyo marka la waayo gebagabaysta walaa yuqaalu lam yajid ilmaa ilaa bacda alab biyo ma helin lama yidhaahdo ilaa raadin dabadeed mooyaane walaa yuclamu cadamuhu ilaa bialab biyo inaana jirin waxaa lagu ogaan karaa raadin wa tacadur isticmaalihi shuruuddii gabagabaysi uu ku banaanay waxaa ka mid ah isticmaalka biyuhu biyihii oo la hayo in isticmaalkooda uu noqdo yacnaa midaan suurtoobahayn saan uu suurtoobahayn sida ninkaa dee ceelka dul taagana ceelkii kuyuga dheer loogu jira kuyugii meel dambu kaga jira waxaa la hubaa ama loo badinayaa inaanu biyaha soo gaadhahayn ilaa waktiga salaada uu baxo markaa kaasi muxuu sameynayaa kaasi wuxuu sameynayaa inuu iska gebagabaysto waxaa la mid a saas oo kale dee qofkii xanuunsanaya ka baqanayey inuu xanuunkii uu kusii kordho ama bogsashadii dib ay u dhacdo ama raad xun uu kaga tago waxaa la mid a qofkii biyihii oo u muuqda uu ka hor taagnaa cadow cadowgu dugaag buu noqon karaa inuu cuno u ka baqanayo waxaa kaloo noqon karaa dee bani aadam cadow u ah ayaa biyihii dul taagan marka tacadara isticmaal ulmaa ama xoolihiisii buu u baqanayaa oo haddii uu ka tago biyahaas uu uu doonto u dhowo u muuqda in la xado ama bahalaayo cunaan ayuu uga baqanaya ama wuxuu ka baqanayaa biyaha hadduu ku baydho dadkii safarkaa ay wada socdeen inuu ka lumo arrinta noocaasana dee dhibaataa ka soo gaadhaysa oo ama shuftaa helaysa tusaale ahaan ama dee bahalo la yska kaashan laha la yska weheshan lahaa ayaa laga yaabaa dee inay cidlo ka helaan wa ciwaasuhu bacda alabna waxaa looga jeedaa ay faqduhu bacda alab raadin dabadeed biyihii in la waayo oo alabulmaagaasi haddii dee biyihii dalabkii lagu helo gebagabaysi ma banaana laakiin marka dalabkiiyo raadintii lagu waayo ayuu gebagabaysigu banaanaanaya waturaabu aahiru waxaa ka mid a shuruuddii gebagabaysigu ku banaanaanayey ciid daahira in la hayo turaab horta waa in la hayo marka koowaade waxaan ciid ahayn laguma gebagabaysan karo sida madhabu shaaficu yahay bal akaru ahlicilmi ahlucilmiga badankoodasaa ku tegey weliba waa in ciiddu ay noqoto mid boodh leh gacanta ku dhagaaya alladii lahu qubaarun turaabka daahirka oo ah mid leh boodh oo ilahi wuxuu uhi fatayamamuu saciida طayiba kelimatu saciid laba macnay leedahay macnaha koowaad waa turaab waa ciidda macnaha labaadna waa kulu maa cala alard wax kastoo dhulka dul yaallo dhagax iyo salax iyo geed iyo wax kastoo dhulka dul yaallo marka culimada badankooda waxay yidhaahdeen halkan ciiddaa looga jeedaa waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaa tafsiir midkood ku fasiray aayadda wajucilat liya alardu masjida wa turbatuhaa tahuura idaa lam najid ida lam najid ilma dhulka masaajid baa layga dhigay bu ui rasuulku calayh isalaatu wasalaam macanaa meel kastoo dhulka ka mida qofku waa ku tukan karaa salaadda waa kaga ansaxaysa ma odhan wa tahuura oo qura dhulka waxaa layga dhigay mid wax daahiriya oon ku dahaaro qaato laakiin rasuulku muxuu yihi wa turbatuhaa tahuura wa jucilat liya turbatuhaa tahuura ciidda dhulka ee turaab alard ayaa layga dhigay mid lagu dahaaro qaato idaa lam najid ilma haddaanan biyo helin saxaabada qaarkoodna saasay ku fasira ibnu cabaas oo kale asaciid waa turaab lxarhi buu ihi saciid waa ciidda beerta la qoday ibnu mascuud aturaab aladi yugabir waa ka wax boodheynaya ee dee gacantii iyo wejigii la mariyey boodh kaga tegaya buu ihi imaamu shaaficina wuxu uhi waa kullu turaabin dii gubaarin waa ciid kasta oo boodh leh marka ciidduna waa inay daahir noqoto oo haddii ay tahay ciid najaasowday laguma tahaaro qaadan karo a oo ilaahay baa yihi saciida ayiba waayibu huna aahir aayib halka waxaa looga jeedaa mid aahira oo ayib waa kelmad macaanile macaanida waxaa ka mida maa tastalidu bihi nafs waxaa naftu ay macaansanayso ayib waa la idhahdaa shayga xalaashaana ayib waa la yuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'if shayga aahirkaana ayib baa la idhahdaa marka halkan dee lama odhan karo ayib waxaa looga jeedaa wa ciid ay naftu jeclaysanayso ama ciid xalaala waa aahirun rasuulkuna waturbatuhaa ahuura shaygu hadduu najaas yahay dee waxama aahiriyo marka mar haddii laga dhigay mid wax aahirinaysa horta iyadu waa inay noqoto aahir waa inay noqoto waayo waxaa kaloo ay shardinayaan ciiddu inaanay noqon mustacmal oo halkii biyaha ayay marinayaan oo haddii hore loogu gebagabaystay gebagabaysi cibaado faral loo gebagabaysanaya mar labaad laguma gebagabaysan karo bay leeyihin oo an laa yakuuna mustacmalan kalma cala saxiix waxaana ciiddu mustacmal noqonaysaa ciidda mustacmalka waa ta wejigii ama gacantii la mariyey ku dhegtay ama inta ay martay ka duushay taasaa mustacmala marka masaladaasina waxay la mid tahay uun masaladii biyahay la mid tahay sida saxiixana wax mustacmal la yidhahdaa ma jiro ama biyaha laga hadlaya ama ciida laga hadlaya waxaa kale oo shuruuddii ciidda ka mid an yakuuna khaalisan ciiddu waa inay tahay ciid khaalisa aan wax kale dhex gelin ilaali fain khaalatahu jasun aw ramlun lam yajus ee tayamumu bihi ay bituraab haddii daqiiq lagu dhex daro ama zacfaraan lagu dhex daro walow waxaa lagu dhex daray mid yarba ha noqdee laguma gebagabaysan karo haddii lagu gebagabaystana gebagabaysigu ansixi maayo waxaa la mida ciiddii haddii lagu sameeyo maa yukhrijuha can ismi turaab wax ka saara magacii aturaab haddii ciiddii lagu sameeyo oo maala uxriqa turaabu xataa saara ramaadan ciiddii baa la gubay ilaa ciiddii ay noqotay dambas intay gubatay dee magacii ciidnimo meesha uu ka baxayo dee maanta waa dambas baa la odhanaya dambas markaa laguma gebagabaysan karo laakiin inta magacii ciidnimo uu baaqi yahay wax kalena aan lagu dhex darin waa lagu gebagabaysan karaa walow midabkeedii ha isbedelo hadday doonaysa ha madoobaatabe waayo wuxu uhi wafaraa'iduhu gebagabaysiga arkaantiisu arbacatu ashyaa shayaal afara weeye alawalu anniyatu niyada weeyaan faralka u horeeya ama waajibka u horeeya waajibaadka gebagabaysiga waa inay niyadu la xidhiidhsan tahay bay leeyihin si weysada oo kale waana naqliga soo qaadistii ciidda la soo qaadiy ana dhigistii gacmaha dhulka la dhigaayey markuu gacmaha saa dhulka u dhigaayo waa inuu niyeysto daliilkuna de waa xadiidka caamka ah ee rasuulku alayه الsalaatu wasalaam uhi inama alacmaalu bالniyaat waa cibaado markaa niya u baahan tahay sidii dee weysadoo kale wathanina masxul weji wejiga masxitaankiisa weeye famsaxuu biwujuuhikum waa ka ilaahay yidhi wejiyadiina masaxa marka waa in wejiga oo dhan la wada masaxo whaaliثuna masxul yadayni labada gacmood in la masaxo way ila lmirfaqayn ilaa suxullada laga gaadhayo waaidiyakum buhi ilaahay subxaana watacaala laakiin mawaajib baa ilaa suxullada in la masaxaa madhabku waa sidaa waxaanay daliishadeen xadiidka ibnu cumar atayamu darbataani darbat lilwajhi wa darbat lilyadayni ila lmirfaqayn tayamumku waa laba dhufasho oo gacantii dhulka lagu dhufanayo ama la saarayo si ay ciid usoo qaado mid wejigu uu leeyahay iyo mid ay labada gacmood leeyihiin ilaa suxullada marka xadiidku marfuucan uma ansixin isagoo hadalka nebiga ah alayh الsalaatu wasalaam lakin saxa mawquufan calىa cabd llahi bni cumar way sidan waa uga qiyaas qaateen waa qowlka jadiidka qowlka qadiimka shaafici wuxuu leeyahay yakfi almasxu ilى اlkafayn faqaط aw masxu اlkafayni faqaط waxaa ku filan qofkii gebagabaysanayay labada kafun inuu masaxo labadaa cukur ayaa ku filan oo ilaa suxlada inuu gaadhsiiyaa waajima waana sida saxiixa ah oo aharka ibnu cumar waxaa loo daliishan karaa inay bannaan tahay uun gebagabaysiga in la gaadhsiiyo ilaa suxullada laakiin gebagabaysigu taa la-aanteed inaanu ansaxayn looma daliishan karo dee xadiidu camaar baa tusiyey in lagu gaabsan karo masixitaanka labada kaf inamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada uma darba biyadayhi اlard darbata waaxida uma masaxa shimaala cala اlyamiin waahira wadaahira kafayhi wa wajhahu imaamu shaaficina raximah اllahu tacaala madhabka masaladan uu ka yeelanayo fi lqowl اlqadiim wuxuu ku xidhay calaa صixati xadiidi camaar xadiidka camaar sixadiisa qad صaxa xadiiثu camaar xadiiثu camaarna waa xadiiث صaxiixa weeye walihada ba alimaamu الnawwi raximah اllahu tacaala uu doortay inuu gebagabaysigii ka gudaayo qofka hadduu masaxo kafaynkoo qura oo aanay waajib ahayn ilaa suxullada inuu masaxo waxaanu hi inahu aqwى fi اdaliil wa aqrabu ilىa ظaahiri sunati صaxiixa daliil ahaan taasaa xoog badan sunada صaxiixa daahirkeedana u dhow waraabicu rukunka afraad adtartiib weeye waa kala horaysiinta oo wejiga in la horaysiiyo kadibna gacmaha lagu xigsiyo waayo wuxuu bedelka iyo weysada weysaduna saasay u kala horeysaa aayaddana wowbaha la ysugu cadfee saasaa loo kala horreysiiyey wa sunanuhu buu uhi gebagabaysiga sunayaashiisu halaathatu ashyaa shayaal saddexa weeye alawalu atasmiyatu weeye waa bisinka in lagu bilaabo bismi illaah lagu bilaabo iyadoo weysada looga qiyaas qaadanayo wathaniya taqdiimu اlyumna cala اlyusra weeye de waa masixitaanka waa in gacanta midig lagu horeysiiyo ta bidix laga horeysiiyo qiyaasa cala اlwudu laakiin faral ma aha si sidii aanay weysada dhexeedaba faral u ahayn wthaaliu sunaha saddexaad almuwaalaatu weeye waa in la xidhiidhiyo bimacnaa marka wejigii la masaxo lagu xigsiyo masixitaanka gacmaha oo aan dee loo dhaxaysiin faasil ama wakti dheer inaan loo dhaxaysin qiyaasa cala lwudu waxaa sidaa loo yihi qiyaas looga qiyaas qaadanayo weysada awgeed sunayaal kalena waa sheegan ay ka mid tahay takfiifu turaab ciidda in la khafiifiyo oo haddii gacmuhu ciid badan ay soo qaadeen iska afuufo rasuulka calayh isalatu salaam sidaas sameeyey wakadalika fargalkii oo kale waa inuu iska saaro fi darbati اluulaa darbada hore waayo dee meesha uu saaran yahay ciiddii gaarhi mayso ciiddu maaha dee jawhar latiifa sida biyaha oo kale oo dee hoos geli karta in la dhaqdhaqaajiya xataa waxba tari mayso halkana wuxuu kaga warramay waxyaabaha gebagabaysiga buriyo wuxu uhi waladii ka yubtilu buriya atayamuma gebagabaysiga halaathatu ashyaa shayaal saddexa weeye oo qofkii hadduu gebagabayso gebagabaysto gebagabaysi shuruuddiisa ay dhammaystirantay gebagabaysiga waxyaaba buriye baa jira oo inaan lagu sii shaqayn karin lagu sii cibaadeysan karin sababaya alawalu maa yubطil lwudua waxa weysada buriya wax allaale wixii weysada jebin jira hadday ku dhacaan qofkii gebagabaystay gebagabaysiguu ka jabaya waayo isagaaba dee ka daciifsan weysada marka wixii weysada jebinayay inuu isaga jebiyo ayaa ka awleysan ama ka mudan wthaani ru'yat lmaai biyaha aragtida la arko weeye kii gebagabaystay waa arko fii kayri salaati salaada dhexdeeda meelaan ahayn uu ku arko isagoo salaaddii weli aan gelin hadduu biyo arko gebagabaysigu uu ka jabaya waxaana waajib ku noqonaysa inuu biyaha isticmaalo oo weyse uu ku tukado lanna waajid lilmaa waa mid biyo haysta laakiin ka waran haddii isaga oo salaaddii ku jira salaaddii gebagabaysiga uu ku tukanayo isagoo ku jira haddii uu arko biyo ma ka baxayaa oo biyaha intuu ku weysaysto salaaddii dib ma u bilaabaya madhabku wuxuu yahay maya inaanay salaadduna ka jab ahayn gebagabaysuguna aanu ka jab ahayn waayo waa qof intuu gebagabaystay salaaddii galay wuxuu la mid yahay unka biyihii arkay marka uu ka baxay salaaddii dabadeed marka cibaado uu bilaabay oo faralah wax kalifayaa ma jiraan inuu buriyo maqsuudkiina wuu gaadhay oo dee tahaaradii wasiilada salaada wahayd uu dhaafo maxalkeedii iyo meesheediiba dee mari maayo waxaa kaloo ay leeyihin dee salaada ayaa maanica u diideysa biyaha isticmaalkooda waayo biyaha wuxuu ku isticmaali karaa uun dee horta salaadii inuu buriyo soo maaha oo uu ka baxo salaaddii inuu buriyaana uma banaana marka salaaddii baaba u diideysa biyaha isticmaalkooda markaa qof biyaha isticmaalkoodu sharcan aanu suurtagal u ahayn ayuu noqonaya laakiin gebagabaysigii bay kala qaadayaan waxay leeyihin waa haddii uu yahay gebagabaysigaasi mid ay salaaddu kaga dhacayso gebagabaysigii bay laba u kala qaadayaan gebagabaysigii gebagabaysi qofku uu ku tukanaayo laakiin salaada hadhow markuu biyo helo intuu weysaysto uu kusoo celinayo muxuu marka hore u tukanaya xurmada waktigunbuu ilaalinaya oo waa kee kaasi waa haddii fi lxadar uu biyo waayo isagoo negi ayuu biyo waayo aniga hore idiin yidhi way kala duwayaan haddii biyaha uu ku waayo qofku fi lxadar iyo hadduu ku waayo fi safar meelaha ay ku kala duwayaan tanaha ka mid a oo hadduu biyihii ku waayo fi lxadar isagoo muqiim oo negi waa gebagabaysanayaa waa tukanaya lakiin salaada hadhow markuu biyo helo oo kusoo celinayaa bay leeyahy ha laakiin hadduu biyihii waayo isagoo musaafir weliba safarka tawiilkaa shardi bay uga dhigaane oo uu gebagabaysto sidaa uu ku tukado salaaddaa kusoo celin maayo marka salaadan isaga oo ku jira biyaha uu arkay labadaa tay tahay baa la eegaya oo hadday tahay salaada kolleyba hadhow lagu soo celinayo wuu ka baxayaa dabeetana kolleyba hadhow buu tukanayaa wuu ka baxayaa biyuhu ku weysaysanaya deetana salaaddii buu soo bilaabaya kolleyba way sugaysaa haddii ay tahay salaadaasi salaad gebagabaysigaa kaga gudaysa oo mar dambe inuu kusoo celiyo aan looga baahnayna salaaddiisa ka bixi maayo mar hadduu salaaddii galay waa iska tukanaya saasay u kala qaadayaan masaladuna waxay ku binaysan tahay sideedaba masalada hadda aynu ka hadlaynaa gebagabaysiga horta ma mubiix baa mise waa mutahir ma mid salaadii waxyaabaha la midka dee tahaarada u baahan qofkii biyo waaye ama isticmaali kari waaye u ibaaxaynayo u xalaaleynayuunbaa mise waa mid wax daahirinaya madhabku wuxuu yahay gebagabaysigu maaha mid wax daahirinaya qofkii ma daahirinay bay leeyihin lakin yubiixu lahu salaa wa naxwaha salaada iyo waxyaabaha la midka ee tahaarada ay shardiga u tahay ayuunbuu qofkii shuruuddiisa laga helay u ibaaxaynaya oo u xalaaleynaya lakiin qofkii daahirin maayo masaladaana masaa'il badan oo baabkan gebagabaysiga ka mida ayaa ku dul dhisan waxaa masaa-isha ku dul dhisan ka mid a inaanu gebagabaysigii ku tukan karin hal faral wax ka badan faral walba waxay le waa inuu gebagabaysto ile tahaaro maahee oo haddii gebagabaysigii hore uu ku banaystay salaadan salaad labaadoo faral inuu ku tukado maaha ta labaadna waa inuu gebagabaysto ibn cumarna taasi waa ka sugnaatay inuu sidaa yidhi radia allahu canhu waxaa ka mid ah in aanu haddii u gebagabaysto tusaale ahaan sunne inaanu faral ku tukan karin laakiin haddii uu faral u gebagabaysto sunne waa ku tukan karaa inta uu doone sunnayaala waa ku tukan karaa sida saxiixiina marka maxay taa u daliisha waxay u daliishanayaan ninkii gebagabaystay rasuulku alayه الsalatu wasalaam junub buu ku sheegay isagoo hadda gebagabaystay muxuu rasuulku ku uhi camr bnu caas salayta biasxaabika wa anta junub waanu gebagabaystay markuu ka baqay biyaha isticmaalkoodii habeen qabowgu aada u daray ma adagoo junuba baad asxaabtaadii tukisay buuhi marka weli janaabadii inuu qabo oo aanu tayamumkii daahirin ayay taasi daliil u tahay bay yidhahdeen waxaa kaloo ay yidhaahdeen qofkii meydhasha ku waajibtay ee gebagabaystay intuu biyo waayo ama isticmaali kari waayey dee maalinta uu biyo helo ama isticmaalkooda u suurto galo waxa lagu waajibiyey inuu biyo isticmaalo marka haddii dee gebagabaysigu uu daahiriyey maxaa inuu biyo mar dambe ku maydho u isticmaalo loogu waajibinaya taana waxaa tusiiyey xadiidka cimraan bn xusein bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey sida saxdiina waxay tahay gebagabaysigu inuu yahay طahaaro inta uu shaqaynayo intuu shaqaynayaana waa int waa intaan biyo la helin ama isticmaalkoodu yanaa uu tacaduro biyo la hayo uu shaqaynaya gebagabaysigu intaa uu shaqaynaya waa طahaaro dhamaystiran wax allaale iyo wixii weyse lagu qaban jiray iyo maydhasho ayaa lagu qaban karaa gebagabaysiga waxaana taa u daliila qur-aanka iyo sunnuhu labaduba gebagabaysiga طahaaray ku sheegeen ilaahay subxana wa tacala wuxu uhi maa yuriidu اllahu liyajcala calaykum min xaraj walakin yuriidu liyuطahirakum markuu gebagabaysigii ka warramay ilaahay culaysyo kadeed inuu dusha idinka saaro dooni maaye wuxuu doonaya inuu idin daahiriyo waxaa daahirinaya waa maxay waa gebagabaysiga rasuulkuna عalيه الصلاaةu وaسلاaم وjucilat turbatuhaa طahuura إida lam najid الmاء طahuurna waa maxay waa طaahir almuطahiru لغayri shayga طaahir isagu ah yana waxna طaahirinaya markaa qofkii ciidda ku gebagabaystay markuu biyo waayey ciiddaas inay طaahirisaba utusinaya markaa odhan mayno waa طahaaro sidii weysada oo kale ah iyo sidii meedhashada oo kale ah oo si dhammaystiran qofka xadadkii uga rafcinaysa odhanna mayno sida fuqahaa shaaficiya iyo fuqaha kaleba ay qabaan waa mubiixune طahaaro maba aha laakiin naqifu bayna dalik bayna haadayn اlqowleyn labadaas aynu dhex istaageen oo aynu idhaahno waa طahaaro fii waktihi intaa uu shaqaynayo laakiin mar haddii waktigiisa la dhaafo طahaaro maaha oo qofkii de waa kan markuu gebagabaystay biyo la-aan awgeed markuu biyo helo markaasuu gebagabaysigii ka jabaya laakiin inta aan biyo la helin waa طahaaro sidii tii weysadoo kale ah qofkii biyo waayey ama biyo isticmaali kari waayey ee gebagabaystay inta aanu biyo helin oo dhan waa qof طaahirah laakiin markuu biyo helo ama isticmaalkooda u suurto galo ahaarada shaqayn mayso marka waxaan odhan karna waa طahaara muwaqata waxbuu طaahirinayaa laakiin si waktiyaysan ayuu wuxu طaahirinayaa sidii biyaha u طaahirin maayo yanaa si sii daysan masaladaasina waa masale muhim masaa'il badan ku dhisan tahay wالthaaliثu arinka saddexaade gebagabaysiga buriya ariddatu weeye waa gaalowgii yani arujuucu min can اlislaam qofku inuu islaamnimadii ka noqdo oo shay iimaanka burinaya dee qofku uu ku dhaco waxaanay tani ku salaysan tahay inuu tayamumku yahay mubiixun ila weysadaba nawaaqideeda miyay ku dareen riddada kumay darin laakiin gebagabaysiga maxay ugu dareen gebagabaysiga waxay leeyiin weysadii la awood maaha waa mubiix waa طahaaro daciifa weeye markaa qofkii haddii uu ridoobo oo diintii uu ka baxo dee loo ibaaxayn maayo gebagabaysi kii hore uu qabayna saasuu kaga jabaya oo laa ibaaxata maca leesh maca aridda walaa tunaatu alrukhasu biاlmacaasi famaa baaluka biاlkufr wاshirk waayo almuhim tanna weysada ayuunbuu kala midiya haddaanay riddadu jebinahayn weysadii oo qof baa isagoo weyse qaba gaaloobay dabeetana wax kaloo waysada ka jabiyaa kuma dhicine diintiibuu kusoo noqday waysadiisii hore waa ku tukan karaa gebagabaysuguna wallahu aclam waysada ayuunbuu la mid yahay sida saxda ah waxaana masaladu ku binaysan tahay saynu sheegnay tayamumku inuu yahay mubiix inaguna waxaanu rajaxnay inuu yahay mid wax daahirinaya sidii biyaha markaa riddadu jebin mayso sida aanay waysadaba u jebin wa saaxibu ljabaa'iri buu yidhi kabnaha qofkii u saaxiibkahaa ee kabna uu ku xidhnaa yamsaxu waa masaxaya calayhaa dusheeda wayatayamamu waa gebagabaysanaya wayusalli waa tukanaya walaa icaadata soo celini calayhi dushiisa may ahaanoo salaaddii uu sidaa ku tukaday kusoo celin maayo in wadaca waa hadduu dhigo kabnaha jabiirada yani cala alkasr meesha jabanuu dul dhigo calaa uhrin dahaaro dhammaystiran isaga oo qaba a marka aljabaa'ir waa jamcu jabiira jabiiraduna waa maa yudacu cala alkasr oo waxaa la dhigo meesha jabtay la dul dhigo ama meesha kala baxdayba liyastamsika alkasru wayanjabir si meeshii jabtay ay isu qabsato oo ay u kabanto marka waxaa waajiba marka horeba haddii xubinta jabniinku uu ku dhacay ay tahay xubin kamida xubnihi weysada sida gacmihii oo kale iyo lugihii iyo oo loo baahdo qofkaa in jabiiro la lagu xidho kabna in lagu xidho iyo wax caawiya inta kabniinku u baahan yahay waa inaan la dhaafin masladu waa masale muhim jiddan oo qofku hadduu jabo dhakhtarka waa inu ku baraarujiyo dhakhaatiirtuna waa inay ku baraarugaan laa yajuus ilaa iyadoo halkaa uu ka jabayo intaasi ay ku filayd in kabnaha la dul dhigo in halkaa ilaa halkaa la iskaga xidho waayo meel maydhisteedu ay waajib ahayd baa la qarinaya iyada oo daruuro iyo xaaje qarinteeda keentayna aanay jirin oo maydhista wax weyan laga hor istaagaya marka masalada waa in lagu baraarugo fuqahaduna waxay leeyihiin hadday saasi dhacdo waa la furaya waajibku waxa weeya in la furo oo inta kabniinku u baahan yahay uun lagaga gaabsado lagu xidho waayo qofkii haddii uu jabo tusaalahaan ama uu kala baxo oo kabniin la dul dhigo haddii waxaa lagu kaba uu yahay wax si fudud oo bilaa dhibaato ah lagu bixin karo waktiga weysada waxaa waajib ku ah inuu bixiyo deetana uu weysaysto laakiin haddii ay dhacdo inaan la siibi karin oon la bixin karin kabniinkii la duldhigay ee lagu xidhay oo haddii la siibo ay ka dhalanayso dhibaato iyo mashaqa ay ka dhalanayso la mida tii ka dhalanaysa xanuunkii gebagabaysiga banaynayey markaa muxuu xukumku noqonayaa wuxuu xukumku noqonayaa horta inta bad qabta waa in la maydho oo iyagoo asalkii bay baaqi ku yihin faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biruusikum wixii daruura iyo baahi ay ka saartay unbaa ka baxaye inta kale maydhistii asalka u ahayd ee waajibka ahayd ayay baaqi ku yihin waa in la maydho xataa yacnaa meelaha darafyada kabniinka ee hoostiisa la maydhi karo waa in la maydho ilaa fuqahada yidhahdaan waa in mara qoyo lasoo qaado halkaasaa loogu yaro tuujiyo liyataqaatar almaa si ay biyuhu halkaasi ugu da-aan oo ay u gaadhaan arrinta waa arrin tahaara in la fududaysta maaha waa intii badqabtay la maydh meeshii kabniinku saarna maxaa la yeeli horta kabniinka dushiisa la masaxaya yamsaxu calayha a oo maxaa loo masaxayaa waxaa loo masaxayaa bay leeyihiin inta bad qabta ee aan dee jabnayn ee kabniinku uu gaadhay daraaddeed baa loo masaxaya masxigu intaasuu u dhacaya oo iska ilaali meesha waxaa lagu jamciyey masxi iyo iyo gebagabaysi laakiin ma aha inay labaduba meesha jaban u dhacayaan oo kabniinkan dushiisa la masaxay sababta loo masaxaya ay tahay meeshaa jaban aana biyuhu gaadhin awgeed gebagabaysigana sababta loo sameynaya ay tahay meeshaa jabanun awgeed la laba meeloodoo kala duwan bay ku socdaan waxaa loo masaxayaa kabnaha dushiisa meesha bed qabta ee kabniinku uu gaadhay awgeed masxigu taasuu dhacaya wayatayamam muxuu gebagabaysanaya wuxuu gebagabaysanayaa lilkasr yacanaa meesha jaban awgeed ayuu u gebagabaysanayaa goormuu gebagabaysanayaa markuu maraya dee mawdiceeda hadday tusaalahaan gacantaa bidix tahay marka maydhisteedii dee la waktigii la maydhi lahaa lasoo gaadho hadday lugta midig tahay waktigii la maydhi lahaa marka lasoo gaadho markaasuu u gebagabaysanaya ma jiro wax xadiida oo nabiga calayh isalaatu wasalaam ka sugnaaday oo sheegaya in la masaxo cala aljabiira kabniinka iyo waxyaabaha la midkaa dushiisa axaadiid baaba kusoo aroortay way jirtaa laakiin lam yasix xadiidu fi lbaab wuxu uhi alimaam اlbayhaqi raximah اllah laa yahbutu can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam fi hada lbaabi shay hal xadiidna nebiga kama sugnaan oo ku saabsan masalada masixitaanka kabniinka dushiisa lakin habata dalika can الصaxaaba in la masaxo kabniinka dushiisa saxaabaday ka sugnaatay ibnu cumar wuxu uhi man kana bihi jurxu macsuub waxaa la mida dee kabniinka nabaradii wax lagu duubay qofka uu ku yaalo nabar duuban fakhashiya calayhi lcanat oo hadduu duub waxaa lagu duubay ka furo dhib ka baqda falyamsax maa xawlahu walaa yaksilhu yacanaa hareerihiisa ha masaxo yaanu maydhin ibnu abi shayba ayaa wariyey cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna ma jirto wa ayضa yuqaasu calى اkufeyn waxaa looga qiyaas qaadanaya khufeynki kufki maxaa loo sharciyey qofka loogu ogolaado inuu masaxo wa dafca limashaqati nascihi siibistu qofku uu siibi lahaa uu iska bixin lahaa kufka si uu lugaha u maydho dhibaatada iyo kadeedka ka dhalanaya ayaa qofka markaa laga fogeynaya oo taasaa keentay in loo rukseeyo inuu masaxa un kufka dushiisa marka waxaa taa uga baahi badan ruksada noocaasa qofka caafimaadka qabee kufka gashan waxaa uga baahi badan dee qofka nabar uu ku yaalo duuban ama jaba ee kabniinde uu saaran yahay oo haddii kaa loo baneeyey inuu kufka meeshii meedhisteedu ay waajibka ahayd qariyey dushiisa uu masaxo ka waxa weeyaan nabarku uu ku yaalo daboolan amaba se kabniinku uu saaran yahay ayaa uga mudan in loo rukseeyo inuu masaxo shaygaa nabarka dul saaran nabarkaa ku yaalla meeshii meedhisteeda waajibka ahayd amaba se waxa weeyaan kabniinkaas nacam wayatayamam uri uu gebagabaysanaya likuli fariidatin salaad kastoo faral waa u gebagabaysanaya oo bimacnaa faral kuma tukan karo gebagabaysi kuma tukan karo laba faral iyo ka badan ibn cabaas baa markaa aharkiisa ay xujaystaan min asunati an laa yusaliya bاtayamumi ilaa maktuba waaxida waana marfuuc de hadalka noocaasi xadiid marfuuca buu noqonaya lakin ma ansixin lakiin ibnu cumar bay ka ansaxday yatayamum likuli salaatin wain lam yuxdi salaad kastoo faral waa u gebagabaysanayaa yaan weyse jabin be sida saxiixiina waxa weeye tayamumka mar haddaynu dha waa tahaaro waajib maaha inuu salaad kasta u gebagabaysto hal gebagabaysi wuxuu ku tukan karaa salaado badan intaaanu jabin wa yusalli waa ku tukanayaa bitayamumin gebagabaysi waaxidin keli ah maashaa intuu doono oo min annawaafili sunnayaashii ka mida wallahu aclam waaxka billahi towfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira